tacaala inuu noqdo bidaaya silsilo aanu doonayn inaan wadno bidaayadeed haddii aanu isaga dhammayno insha allahu tacaala waxaynu ku xijin doonaa alshamaa'il almuxamadiya lilimaam alxaafid abi ciisa tirmidi kitaabka saddexaadna wuxuu noqon doonaa insha allahu tacaala buluuq almaraam saddexdaa kitaab haddaynu akhrina ilaahay idamkii waxaynu u gudbi doonaa kutuba sita wax loo yaqaan darsi kasta oo aynu akhrino saddex xadiis baa maxfuud ka noqon doona darsi kasta oon akhrino ama labaatan xadiis ha noqdo ama toban xadiis ha noqoto ama shan iyo toban saddex xadiis baa xifdi ah marka saddex xadiis oon dooranayno oo hebel iyo hebel lasoo xifdiyo baynu ku wadaynaa insha allahu tacaala kitaabka waxaa iska leh alimaam alxaafid abu moxamed cabdilkani ibn cabdilwaaxid oo ahaa a'imadii qarnigii lixaad ee culamada muslimiinta kitaabku qaabku sheekhu u alifay iyo qaabku ku saabsan yahay baa asagaa inoo sheegi doona qaala sheekh alxaafid taqiyuddiin abu moxamed cabdilkani ibn cabdilwaaxid ibn caliy ibn saruur almaqdasi aljamaaciili alxambali asaalixi addimashqi intaaba asagaa iska le alqaabta asagaa loo yaqaanaa sheekha wuxuu ihi alxamdu lilah mahad ilaahay baa iskale subxaanahu wa tacaala allihii almeliki boqorka ahaa boqor allah subxaanahu wa tacaala hadduu yahay boqorka awood iyo sifaat fara badan buu ku tilmaamayo wa minha aljabbaar allihii jabbaarka ahaa ee addoommihiisa ka adkaa ee dirqinaya jabbaarku marka laba macno lagu sheegaa saddexna waa la gaadhsiiyey jabbaar waa allah subxaanahu wa tacaala kaba addoommaha dacfigooda iyo nuqsaanta ku taalla iyo qalbiga jaba iyo allaha kaba subxaanahu wa tacala dacfiga kaba allahaasaa maadka leh ama aljabbaar dirqiye qasba addoomihiisay u khuducaan oo u dulloobaan allihii alwaaxidi keligii ahaa allihii alqahaar qasbayey ee awoodda badnaa addoomihiisa ka adkaa wa ashhadu intaaba almelik aljabbaar iyo alqahaar waa min asmaa illahi alxusnaa subxaanahu wa tacaala wa ashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha ila allah alla aan alla ka ahayn uusan jirin baan qirayaa waxdahu keligii xaaluu yahay laa shariika lah wax la wadaago oo maamulka iyo talada iyo rabbinimadka iyo ilaahnimadka la wadaagaan uusan jirin rabu samaawaati ahaa samaawaadka rabbigoodii ahaa iyo walard dhulka rabbigoodii ahaa iyo wamaa baynahumaa wax udhexeeya dhulka iyo cirka udhexeeya oo makhluuqaad kale hawadu ka mid tahay daruruhu ka mid yihiin wixii lamida allihii alcaiizi alcasiizi sharafta lahaa ama alcasiizi haalibka ahaa cizadu waa ilaa saddex qaybood baa la gaadhsiiyaa cizat alimtinaac iyo cizat alqahri waalhalaba iyo cizat alquwa waalqudra calaa iijaad alashyaa baa la yihahdaa almuhim alihi alcasiizi sharafta lahaa ama qawiga ahaa allahaasa samawaadka rabbigooda wamaa baynahuma alcasiiz alhafaar alihi casiizka ahaa alhafaar ee dembi dhaafka badnaa waa sitiir ama sataar weye oo addoommaha khada'a ka dhacayo gafafkooda yuu rabbi subxaanahu wa tacaala dhaafaa oo u astura wa ashhadu waxaan qirayaa ana muxamadan muxamedna cabduhu ilaahay addoonkiisu inuu yahay iyo wa rasuuluhu rasuulkiisu uu yahay u diray almustafaa la doortay ama almustafaa la xushay almukhtaari la doortay mustafa iyo mukhtaar waa isku macno laakiin haddii la kala duwana almustafaa la xushay baad odhanaysaa almukhtaari la doortay inta waa dhihi kartaa nabigaana waxaan u qirayaa addoonnimo marka waa mid khaas ah dadkao dhan addoommo waa la yahay oo adigu addoon ilahay baa taha laakiin cubuudiyada nabiga loo qirayo waa mid ka duwan wey oo khaas ah wey alxamdu lilahi aladii anzla calى cabdihi اlkitaab tabaaraka aladii nazla alfurqaana calى cabdihi subxaana aladii asraa bicabdihi ishaarada marka idaafadaas waa idaafa tashriif watakriim waay wa rasuuli lmustafa la doortay almukhtaar ama la xushay sala allahu alayhi wacala alihi wasaxbihi alaطhaar alakhyaar sala allahu calayhi allaha ammaano wey salli haddii liha la tacriifiyo waa ammaan allah u naxariista ma ah dadku waxay ku fasiraan badankood allah u naxariista laakiin allah u naxariista inaan lagu fasiri karin aimo fara badan baa ka hadashay sida ibn cabdilhaadi fii kitaabihi adur annaqi alimaam ibnulqayim kitaabkiisa jalaa alafhaam iyo badaaci alfawaa'id iyo alfawaa'id intuba waa kaga hadleen meelo badan waa khada luqawi awey ilaahna subxaanahu wa tacala waa kala qaaday salaada iyo naxariista ulaa'ika calayhim salawaatu min rabbihim waraxma ley asal cadafkuna waa maxay inuu kala duwan yaho takaayur faa'iideeyo wey asalkiisu marka salligu iyo naxariistu waa kala duwan yihin sala allahu allah ammaano wey caleyh calaa muxamed ilaahayna addoonku ammaano waa addoon loo dembi dhaafay oo ilaahay subxaana wa tacaala uu jecel yahay oo rabbi raalli ka yahay ow maxaa yeele alla subxaana wa tacaala waa jamiil waxaan wanaagsanayna ma ammaano ilaahay waa ayib waxaan ayibana ma aqbalo wey marka haddii lagu ammaano wanaa lagugu ammaano cind allahi nin sharaf kalaa tahay wey wa calaa aalihi nebi maxamed aalkiisina allaha ammaano aalka nebi maxamed marka la marayo baabu salaad la marayo kusalliga marka la marayo waxaa weeyaan waa aalkiisii oo reer bani cabdilib iyo reer banu haashim iyo haweenkiisii wey intaasa aal noqonayso haddii la marayo meelaha ducooyinko kalena la marayana aalka nebi maxamed waa ruux kastooo muslima nabiga rumeeye wey inta iman doontae rumayn doonta intii soo rumaysa saxaabo ahayd annaga hadda joogna kulli nin kastoo nabiga rumeeyey salawatu ullahi wasalaamu calayhi oo muttaqi ilaahay ka cabsada aalkiisuu soo gelaya marka zakawaadka la joogo oo zake iyo sadaqa la joogana aalka nebi maxamed waa labadaa qoys reer bani mutalib iyo reer bani haashim wey marka way kala duwan yihiin wa saxbii saxaabadii nebi maxamedna allah subxaana wa tacaala ammaantaa gaadhsiiyo aladhaar ee daahirka ahaa al akhyaar ee akhyaarta ah ee suubanaa ama bacd sheekhu wuxuu yihi marka intaa kadib fa ina bacda ikhwaanii walaalahay barhkood sa'alanii bacdigaa waxuu i weydiistay ikhtisaara jumlatin duuduub soo gaabintii ama koox soo gaabinteed oo fii axaadiid alaxkaam axaadiid alaxkaam waa axaadiis aad u fara badan shan boqol waa lagu qiyaasaa bacdu ala'ima sagaal boqol iyo soddon bay sheegaan bar laba kun bay sheegeen almuhim axaadiis alaxkaam aad u fara badan tahay marka ardada qaarkood ama ragaanu saaxiibananu isku fiicanna yaa waxay weydiisteen buu sheekhu leeyahay inaan axaadiis alaxkaam kooxa oo xoog xoogaa aan meel ku soo urusho ikhtisaara jumlatin jumlo gaabinteed bay weydiisteen oo fii axaadiid alaxkaam ku saabsan jumladaas la soo koobayo een war dheer iyo faahfaahin badan aan laga bixinee kooban waa inay ku saabsanaato axaadiidta axkaamta axaadiis alaxkaamna waxaa looga jeedaa axaadiidta dahaarada salaada soomka xajka beeca mucaamalaadka jihaadka maxaanku idhahday jaraaxaadka qisaasta howlahaas ay ku saabsan tahay marka axaadiiulaxkaam shekh wuxuu ka saarayaa zuhdiyaadka iyo suluukiyaadka iyo raqaa'iqi iyo siyarka iyo howlahaasaa meesha ka baxaya tarkiiba tarhiibka iyo axaadiistaasoo dhan meeshay ka baxayaan axaadiis xukum ka hadlaysa waxaan waa bannaan yahay iyo ma bannaano waxaan waa waajib ama waa sunno waxaan waa karaaho waxaan lama ogolo waxaan waa la ogolyahay axkaamta caynkaas ah ayuu sheekhu u jeedaa raxmat ullaahi calayh oo mima kii ka mida ittafaqa ay isku waafaqeen axaadiisulaxkaamkaas ma kitaabtoo dhan baa sheekhu ka soo ururinaya mise meelo gooni ah sheekhu waa tilmaamay mima kii ka mida ittafaqa ay isku waafaqeen calayhi dushiisa yani calaa ikhraajihi wa tadwiinihi fii kitaabihi alimamaan ay isku waafaqeen labadii imaam abu cabdillaahi moxamed ibn ismaaciil ibnu ibraahim albukhaari wa abulxusein muslim ibn xajaaj ibnu muslim alqushayri annaysaburi labadaa imaam waxay isku waafaqeen oo axaadiis alaxkaam ah inaan meel iskugu keeno ayay weydiisteen buuhi raggaas walaalahay wanaagsan imaamka koowaad waa abu cabdillaah maxamed ibnu ismaaciil ibraahim albukhaari waa taqaanaan saaxibu saxiix saxiix albukhaari wadaadkiiska laha weeye raxmat ullah caleyh alxaafid alimaam qudwat alumma imaamka labaad abulxusein baa loo yaqaanaa kunyadiisa magaciisana muslim ibnu alxajaaj ibnu muslim alqushayri annaysaabuuri ayib labadaa imaam waxay isku waafaqeen oo xadiid ah oo axkaam ah weliba aanaan wada keenaynin buu sheekhu qayb inaan keenon baa laga codsaday bul kulli lama odhanin xadiid kasta oo xugum ku saabsan oy labadaa imaam isku waafaqeen bartaas oo dhig sheekha lama weydiisan waxaan la weydiistay axaadiis axkaam ah oo bishar inay bukhaari iyo muslim soo wada saareen intaan baan la weydiistay asuu marka afar boqol iyo dhowr iyo toban afar boqol iyo labaatan bacdu nusakh ilaa shan boqol oo xadiis bay ka dhigahayaan intan yartee taqaanaan weeye cabdilxakaamka ayuu sheekhu ka soo xushay weliba culamada qaarkood waxay leeyihiin sheekhu wuxuu ku khaldamay ilaa toddobaatan iyo lix xadiis ile waxaa laga codsaday axaadiisay isku waafaqeen bukhaari iyo muslim bes inuu meesha ku dhigo oo ku qoro hadduu xadiidka uu xadiisulxakaam yahay laakiin bukhaari keligii uu soo saaray wixii la weydiistay ma ah hadduu axaadiisulxkaam ka mid yahay laakiin muslim keligii uu soo saaray wixii la weydiistay ma ah sheekh maxaa la weydiistay waxaa la weydiistay xadiisulaxkaam oo isku waafaqeen bukhaari iyo muslim ood odhan karto muttafaqun calayhi ama akhrajahu albukhaari wa muslim ama kharajaahu aw akhrajaahu yaa la rabaa marka waxaa dhacday ilaa toddobaatan iyo lix xadiis oo badhna muslim uu la infiraadoo keligii u wariyey badhna bukhaari keligii u wariyey ayuu sheekha meesha ku dhigay asagoo markaa u haysta ama moodahaya inay isku waafaqeen muslim iyo bukhaari xaqiiqada jirtana waxaa weeye ama muslim baa gooni u soo saaray ama bukhaari baa la gooni noqday ee ma aha inay soo wada saareen labadooba hal mar arrintaana waxaa baraarujiyay alxaafid cabdilxaq alishbili fii kitaabi aljamc bayna saxiixayn iyo zarkashi kitaabkiisa tasxiix alcumda loo yaqaano ayaa sheegay toddobaatan iyo lixda xadiid markaynu marayna waana tilmaami doonaa insha allahu tacala waxaa kaloo asna baraarujiyay xaafid ibn xajar markuu fatxubaariga sharxay oo kale isna waa baraarujiyaa oo wuxuu dhahay xadiidkan saaxib alcumda wuxuu sheegay inay bukhaari iyo muslim soo wada saareen laakiin muslim baa la infiraaday oo bukhaari kuma jiro ama bukhaari baa la gooni noqday oo muslim ma warini asna waa baraarujiyaa asal ahaan waxaa uun looga dambeeyaa zarkashi baa ugu badan raggii arrintaa caddeeyey kitaab goonina ka qorayba sheekhu marka codsigii muxuu kaga jawaabay laga codsaday faajabtuhu walaalkii ama bacdigii waan yeelay ilaa sa'aalii su-aashiis waan ajabay buuri su-aashii uga codsaday inaan axaadiisulaxkaam koox ah aan meel ku urursho axaadiistaasoo weliba bukhaariya muslim isku waafaqeen dalabkii codsigii laysoo gudbiyey buu sheekhu leeyahay waan yeelay waan yeelay faajabtuhu waan ajiibay ilaa su'aali rajaa'a almanfacati bihi haddii wax lagu weydiiso wixina aada awoodo inaad qabataa waajiba inaad qabato waajib wey su-aashii lagu weydiistay ma bannaanayd masale kale wey ninka ku weydiistay su-aasha ma u bannaanayd ma waajib bay ahayd ma sunnay ahayd oo masale kale laakiin asal waxaynu ridaynaa oon leenahay haddii wax lagu weydiisto wixina aada awoodo kaana go'o inaad bixiso waajib wey ayib adu laakiin shurud dhowray sheegen wadaaddu waxay leeyihiin waxay su-aasha weydiiyey inaad ka jawaabto jawaabteeda bixisa ay waajib noqonaysaa marka la hore shuruud shan ama afara meelahaas shardiga koobaad waxay leeyihiin an yakuuna can waajibin waxa lagu weydiinaya shay waajib oo inuu yahay shay waajib ah waa in ruuxu ku weydiinaya masaluu jaahil ka yahay buu ku weydiinaya arrin waajiboo ku dhaafaysa oo dhacaysa ayuu ku weydiinaya arrin laga maarmanoo waajib kuga adiga ama asaga waajib ku ah waa inay su-aasha ku saabsanta waxay kaloo shardi ah shardiga labaad an laa yakuuna hunaaka hayru adigan su-aasha lagu weydiiyey waa inuusan meesha joogin ruux kugu dhaama su-aasha iyada haddii ani su-aal lay weydiiyo oon ogahay culimo fara badanoo aagayga fadhida ama ii dhow ama telefoonba lagu heli karo inay masalada igu dhaamaan ay iga fiican yihiin ayaan ku xawilaya in anugu ka jawaabo waajib ma ah ayib shardiga saddexaad waxay leeyihiin culammadu waa in markaa aan laga baqaynin inay fursadda u dhaaf tagto an laa yakaafa fawaata naazila ayib arrin baaba taaganba haddadaadan si deg dega oga jawaabin waxba akrin maayo waxaa lgu sheekhu meydkan wuu dilaacahayaa ma dhaqnaa oo dhaqitaanka ma waajiba mase waa sunno haddaad tiraad bal u kaadiya wadaad gaarsa joogaan raadin hayaa ma soconaysaa ma soconaysa yacni waa inayn fursaddu tegaynin waa in wakti la haysto wadaaddaha lagu raadin karo ruuxii meel kale aad ku xawili karto adugu wixii aad soo baari karto ama ruux kale aad ku wareejin karto laakiin haddii arrintu deg deg tahay oo loo baahan yahay si deg dega in looga jawaabo haddaan laga jawaabinna ayay arrintii burburayso oo dhib dhacahayo inaad ka jawaabtaa waajiba iyaduna waxay kaloo ku shardiyaan waa in aad cilmi u lehay su-aasha iyada in baasha laleeda fuulo ama madax lagaga istaago ma aha waa inaad wixii garanayso haddadan garanay waxba kuma saar su-aasha lagu weydiiyey ee waajibka ku saabsan ee ruux kale weliba kugu dhaama aadan haynin ee fursadduna ay tegayso ama aysan tegaynin waxaa shardi ah haddana inaad cilmi u leedahay su-aasha laftarkeeda ama addunya ha noqoto su-aal addunya ama mid diineed ha noqoto waxaa kaloo shardi ah ninka wax la weydiinayo waa inuu nin caadilaya an yakuuna cadlan faasiq ilaahay ka furta subxaana wa tacaala oo diintiisa lagu kalsoonayn ama dadnimadiisa ayib oo muraadiisuba ay jabtay ninkaa asagaa waxba la weydiin maayo haddii la weydiiyo inuu ka jawaaba shardiga ma ah maxaa yeele ictibaarba ma laha warkiisu waxaa kaloo lagu shaneeyaa ninka saa'ilka ah ee su-aasha keenay iyo adiga mujiibka jawaabayaba waa inaad mukallafayn tihiin laba qaangaadh oo baaluqaa inaad tiin caaqilin ilmo yar hadduu ku weydiiyo adna ilmo yaraa tahay oo laba isdhaami baad tihiin shardi maa inaad ka jawaabto ayib maxaa yeele mukalaf waajiba kuma saaro haddii ilmo yaroo saqiira ku weydiiyo in wadaadduhu wax ku weydiiyo adeer waa fiicanta orad iska dhaway leeyi leanna su-aasha asoo ku weydiinayo hadee xug adde xataa loo sheega xug waajiba saaran maa ilaa u qaan gaaro waxma saaro marku waa iska faduul bay leeyihin wadaadda waxay ka soo reebayaan hal mar waxay leeyihin haddii wiilka yarka ama ilmaha su-aasha loo soo dhiibay oo dad mukalafiin oo waaweyn usoo dhiibeen in loo jawaabo waajib weeye si u gaadhsiiyo maxaa ilmaha yarka waa muballiq ama waa rasuul la soo dira fariintii meel buu geynaya wadaaddaa intaa ka soo reebay almuhim adu inaasa la sheega almuhim sheekhu wuxuu kuu sheegay inuu ajiibay codsigii la wadiisto raja'a almanfacati manfaco iyo dheef rajaynteed bihi bisu'aal ama bihi biljawaab jawaabtii lay weydiistay su-aashii lay weydiisteen jawaabta ka bixiya kitaabka inaan ururay maxaa saa u yeelay in rabbi subxaana wa tacala inaga u anfaco ayagana ku anfaco oo sheekhu maalinka qiyaama u baxsanaya inaguna adduunkan u baxsana akhra waa in anfici doonaa rajaha waxaa la yidhaha sidiisuba inaad arrin mustaqbaloo soo socoto aada niyada ku xidho adoo weliba shaqada ku jira hawsha baad haysaa beer baad falaysa waxaad rajaynaysaa beerta intay baxdo inay kuu dhasho haweeney baad guursatay waxaad rajaynaysaa ilma kuu dhasho dukaan baad asaastay inaad ka faa'ido ribxaad rajaynaysaa taasaa raja la yihahda camalkii baad ku jirtaa hawsha waad qabatay wixii maqaan rabbi baad ka sugaysa subxana wa tacala laakiin haddaad iska rajayso adoon hawsha qabaninba rajo lama yihahdo dhamac baa la yihahda taasoo kale halkaan iska fadhida waxaad leedahay waxaan rajaynayaa inaan baylon noqdo haddii maba hayside waxaan rajaynaya inuu wiil iyo gabdha iga dhashaan dee hawshaba ma haysid yacni markaad hawsha qabato ood ku dhex jirto oo bilowday mustaqbalka iyo waxaa natiijada soo socota ilahay baa ku shuquli laakiin waxa adugu asbaabta la timid waxa iman doona ma ilahay ba ka sugaya subxana wa tacala taas rajo loo yaqaana lakin intaad gacmaha sii daysatay aan waxbaba haynin inaad wax iska meel iska dhigato o iska xisaabsato dhamac baa loo yaqaanaayo baalkay dhihi jireen soomalidu mxuu ahaa muxuu ahaa gubadkaan gubi doono waa la yaqaana aan filhaya ayib taasoo kale loo yaqaana sheekhu maadaama hawsha uu qabtay wuxuu yeelay cilmigana yaqaano labadii kitaabna hor yaallaan horu ka qorhaya in ilahi ummadda ku anfaco asaguna maalinka qiyaama u dheefsado waa rajo wanaagsan wey wayna dhacday siduu ilahay ka rajay subxana wa tacala wa asal allaha ilaahay waxaan weydiisanaya subxaana wa tacaala an yanfacanaa inuu nagu anfaco bihi kitaabka ayib waman katabahu ninkii qorayna uu ku anfaco ama ninkii qore ummadda sii gaarsa ku anfaco aw samica ama maqloo dhegaysta aw qara'a ama ummadda u akhriyo asagoo akhrista aw xafida ama dusha ka qabto xifdiya aw nadara fiihi ama fiiryaba maalin wax ka fiirsada xadiis baa kugu istaagay bukhaari waad kala soo bixi weydiye muslim cumdaad kala baadha waad la soo booday maalin baad fiirsa soo maha ninkii akhriiska badaa asagoo ee ka daraf ka daraf ka dhex baxa wa an yajcalahu inuu ka yeelaan ilahi subxana wa tacala weydiisanaya khaalisan mid u baraxla oo usaafi'a liwajhi اlkariim ilan ikhlaasku muhiim wey dad salaad intaad tukato hebel masaajidku ku jira halagu yidhahdo u tukato laga aqbali maayo axdirana ma ah haddaad sadaqo bixiso aad u bixiso halgu yahay hebel baa laga sheegay masaajidka laga naadinay oo muxuu bixiye hal malyan magacaasaad doonaysa laga aqbali maayo haddaad uga jeedo un waxbaa la bixiyaa oon ilaahay dartii iyo baahida muslimiinta iyo danta meesha taagan iyo aakhirad ay qalbiga ku haynin oodan niyeysanin waxba ka socon maayo wa an yajcalahu inuu rabbi ka yeelaan weydiisanaya khaalisa mid u baraxla liwajhi ilkariim ilahi wajhi subxana wa tacala ilah dartii ah muujiban weliba ii waajibiya lilfawzi liibaan ladayhi rabbi agtiisa aan ku leeba maalinka qiyaamo fii jannaati naciimi fainahu xasbuna wa nicma alwakiil intaa waa muqadimad yarayd ee uu sheekhu jeediyey fii jannaati naciim jannooyinka nicmada leh oo maalinka qiyaamadda waa taqaanaa fainahu xasbuna wa nicma alwakiil ilahi baa subxana wa tacala nagu filan mid la tala saata ilahi baa subxana wa tacala ugu wanaagsan kitaabu ahaara طhaaradii buu kitaab yahay can cmar bn khطاab radي الlahu tacalى canhu qaal samictu rasuula اllahi sal lay slam yaquul inama alacmaalu bالniyaat wa fii riwaaya bالniya wainama likuli imriئin ma nawى faman kanat hijraةu ilى اllahi وrasulih fahijraةu ilى اllahi وrasulih wman kanat hijraته ilى dunyan yusiibha aw imraأة yataزawajha fahijraةu ilى ma haajara ilayh kitaabu طahaarة ayuu sheekhu ku bilaabay kitaabkiisii maxaa yeelay salaada ayaa marka laga soo tago shahaadateynka laga soo tago rugnigii labaad ee arkaanul islaamka wey iyaduna waxay ku asaxdaa tahaaro in la helo shardigeedu waxaa wey markay salaaddu ansaxayso waa inaad tahaaro aad la timaadood xadadka asqar iyo akbarba aad daahir ka tahay nijaasada khabadka ana aad daahir ka tahay makaankaada booskaada meeshaad taagan tahay dharkaada badankaada intuba tahaaradu marka maadaama ay ahayd shard lisixati asalaa shardiguna uu ka horreeyay mashruudkiisa yacni shardiga iyo shaygu shardigu u yahay kee horreeyey shardigaa soo horreeyey ayib salaadda goormaynu tukannaa waktigu markuu galo soo saama waktigun geli maynu tukan karaa salaadda marka tukashadeedii iyo waktigii kee horreeyey waktigaa horreeyey leanno shardi buu ahaa shardi buu ahaa cawrada in la asturo dhar la xidho waa shardi adoon cawradii asturin salaad ma la tukan karaa haddaysan daruuro keenin maya marka had iyo koor shardiga horreey maadaama ka dahaaradu ay shardi tahay saasuu usoo hormariyey markuu dahaarada dhameeyona salaaddii axkaamteedii keeni doonaa can cumar bn khaaab radia allahu tacala canhu qaal saxaabiga wuxuu ihi samictu rasuula allahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilaahi baan maqlay yaquulu asagoo leh inama alacmaalu acmaashu waxay ku taagan tahay binniyaati niyooyinka niyada iyo qasadka bau camal ku taagan yahay riwaayo kale waxay sheegaysaa binniya niyaadka oo la jamciyo iyo niya waa isku mid waa mufrad iyo jamciisa un wa inamaa likulli imri'in ruux kasta waxaa u sugnaada oo u hela ma nawa waxaad niyeysatay qalbiga ku qabatay baad helaysa allaahumma inuu maanic kala yimaado mooyaane wix intaad niyada ku qabato inaad helin baa laga yaabaa oo shuruud kale iyo qodobo kale iyo waxbaa ka dhimanaan kara laakiin hadday qodobihii kale iyo wixii kaleo dhan dhudhuujisan yihiin oo adag yihiin niyadii inay shaqaysaa la ogyahay haddaba hadday saa too ruux kasta wuxuu niyado loo qorhayo faman kaanat hijratuhu hijradiisu ninkay ahayd ilallahi ilaahay dartii iyo wa rasuulihi rasul nabi jacaylkii iyo diintiisa inuu usoo jirooday fa hijratuhu ninkaa hijradiisii ilallahi wa rasuulih xagga ila iyo nabi xagga xisaabsan tahay wey hadday niyadiisu niyo saafia oo khaaliso ahayd oo dar ilaahay iyo jacayl nebi maxamed salawaatu ullahi wasalaamu caleyh usoo hijrooday ilaahay bay xisaabsantahay xaggiisa jirtaa way abaalkeedan u ka heli doonaa ayib waman kaanat ninkay ahayd hijratu hijradiisii ilaa dunyan adduunye ninkii usoo kacay markuu ka soo tegey madiinuu yimid waddan gaaluu ka soo tegey waddan muslimiin buu usoo jirooday dantuu u soo kacay waxay ahayd aad dhaqaale heshid xogow noloshan kugu adagaa ka baxdid ee ma ahayn diinta diinla carar iyo ilaahay dartii u tag iyo gaala ka fogow ma ahayn iyo muslimiinta biiroo garab iyo gacal u noqo midna ma ahayn niyo wanaagsan ma ahayna waxay ahayd danihiisa shaksiga adduunyada unba yay ahayd adduunyadaasoo yusiiba uu helay meeshaa uu socday uu jirooday buu filhaya ama quu darayna inuu ka helayo aw ama maxay ahayd yejid ila imra'atin haweeney yatazawajaha uu guursanayo ama haweeney uu guursanayo usoo jiroodayba adduunyao dhan baa marka hore la qabtay haweenkuna adduunyaday ka mid yihiin maxaa looga saaray waxaa looga saaray way ka sii dhabadan yihiin halis weeye marka saa darteed gooni baa loo sheegay laakiin marka hore la yidhi ilaa dunya yusiibuhaa haweenku waa ka mid yihiin adigu waad ka mid tahay ayib laakiin gooni baa loo soo shegay in badan bay dhacdaa wey inuu ninku asagoo dano kale iyo muraad kale le ama haweeney doonaya inuu ku maxaabsado dhahaa waan hijronayaa waa dhici kartaa waa badan tahay saa darteed baa loo raacay fa hijratu ninka hajradiisa ilaa maa haajara ilayh wuxuu u soo jira ad leedahay ila horaan baa la jidin waxaa le wainamaa likulli mri'in wainamaa likulli imri'in maa nawa nin kasta wuxuu niyooday buu le qabsaday adduunyada usoo kacda diyaar weliba waxaa laga yaaba inaad helinba ilahay wuxuu kuu qadaray ee waagaad xab iyo bida lagu qoran baad helaysa xataa adduunyada marka niyadii aan laiska hadlaynma baasha hala subsado adoon qadar dhaafayni haddana gobnimaa laga xigaa gobnimaa laga xigaa ayib acmaashan la sheegaya marka waa acmaasha oo dhan wey acmaal hadii la waxaa soo geli aqwaasha iyo afcaasha o dhan baa soo geliy wixii ama qowl iyo odhahaad ku hadasho ha noqoto ama ficil aad samayso dalag aad la timid ha noqdo wax kastoo samaysay baa soo gelaya niyayna ku xihan tahay haddaba marka mudaaf baa loo baahan yahy wadaaduu ley meesha in la qadaro inabigu wuxuu istaagay inama alacmaalu binniyaat inamaa sixatu alacmaal miyaan dhahaynaa mise inamaa kamaalu acmaal ba la odhan wadaadaha qaba inay niyadu shardi aysan ahayn kamaalu acmaal bay qadarayaan culammada qabta inay niyadu shardi tahay fii kulli camalin ilaa maa khasahu daliil waxay leeyihiin inamaa sixatu alacmaal baa la qadari saasana raajixa maxaa yeelay sixada ayaa xaqiiqada sharciga u dhow ama ayadaa xaqiiqada sharcigeedba ah camal kastaoo cibaado ah oo la qabanayo xataa cuquudda way gashaa niyadui hadduusan niyo wadanin ma asaxay hadday niyadu fasaadana waa fasaadaya ayib ruux kastaa le wuxuu niyooday buu leehay ruux kasta wuxuu niyooday iyuu leehay haddii maadaama marka horeba la yidhi acmaashu niyay ku xidhan tahay ku asaxdaa maxaa loo soo celiyey wa inamaa likulli imri'in maa nawa waxaa loo soo celiyey waa laba xugun kala duwan taa hor waxaa laga hadlayay afcaashi iyo acmaashii baa bidaat looga hadlayay oo camal kastood qabanayso cibaado ah niyi u baahan yaha laguuri ku asaxa marka dambe waxaa weeye ninka caamilkaha ama faacilkii ama mutacabidkii cibaadaysanaya ama caabidkii muxuu helayaa wey xukumkii wey wuxuu helayaa wuxuu niyooda baan leenahay inta dambaa cadayso wa inama likulli imri'in maa nawa dayib hijradu waa uu laba hijro marka lasoo ururiyo inaad waddan daarulkhawf ka hijrooto ilaa daari alamni aad u hijrooto iyo inaad min daari alkufr ka hijrooto waalfisq ilaa daar aliimaan walislam hijrooto labada mid waa un labadaas wax kaloo dhan lasoo ururiyo ee ilaa sideedda u gaarsiiyey suyuudi barkoodna toban ba ay gaarsiiyeen badhna ilaa shan ay gaarsiiyeen intaan bay ku wareegi saxaabadu markay intay maka hijroodeen ay xabasho aadeen etoobiya ay soo aadeen ma waxay ka hijroodeen daara kufrin ilaa daari islaam mise waxay ka hijroodeen min daari kufrin ilaa daari kufrin maxay ahayd cabdikhaalid min daari kufrin ilaa daari kufrin bas faariq muxuu ahaa makana waa lagu dhibhayo ilaahay bay ku caabudi waayeen naftooda ku badbaadi weyde oo khawf iyo rafaad bay ku qabeen ethoobiya xabashana way ku nabadgaleen marka waxay noqotay alhijra min daari khawfin ilaa daari amnin kufrigu waa wadaagan labaduba oo makana daaru kufri bee weli quraysh maysa islaami xabashana warkeed baddaa oo nasaare iyo gaala haysata laakiin farqi udhexeeya midna aamin baa ahayd oo nabi wuxu hi fa ina biha malikan caadilan ama laa yudlamu cindahu axad tanna jabaabiriyo mujrimiin baa haystay ilahay ka furta subxaana wa tacaala haddii marka ruuxu intuu beled gaala ku islaamo bilaad islaam soo aaday beled gaala ku islaamo bilaad muslimiin soo aadayana ama isagoo beled islaamba jooga diintiisii iyo sunnadiisii iyo wuxuu aaminsanaya xaq u arkaya uu ku caabudi waayo oo loo diiday wuu ka cararhaya daartaasna binisbati waxay noqon daaru fisqin ilaa daari islaamin wa iimaan ama daaru bidcatin ilaa daari sunnatin bay u noqon hadday tahay daar gaalo oo waddan islaam u aadahayana waa alhijra min daari kufrin ilaa daari iimaanin wa islaam dayib hijrada asalkeeduna ee macnaha ugu wanaagsan ee u dambeyna waa maxay nabigu ku tilmaamay hijradu waa maxay waalmuhaajiru man hajara ma naha allahu canh muhaajir waxaa weye ninkii ka fogaada ka jirooda wixii rabbi subxana wa tacaala uu ka reebay ayib xadiidka marka qisa loo sheegay waxaa la sheegaa nin muslimiinta islaame ka mid ahaa ee nabiga rumeeyey markii la hijroonayay ila maka lasoo laga hijroonaya madiine nabiga maxay sal loogu imanayay lasoo aadayey ayaa haweeney uu shukaansanayay ama uu xidxidana waxaa tiraadaba yaa waxay tihi anugu waa hijroonaya nin xad baan aadaya haddaad dan iga leedahay waxay u falayso iga dan xaggaasn hawsha ku dhamaysanaynaay haddaad tahay nin liitana de meeshaada ku hadh ninkii wuu soo kacay wuxuu yimid madiinuu yimid haweeneyda meesha ku gursaday umu qays baa gabadha la odhan jiray asagana waxaa loo bixiyalay muhaajir umu qays ninkii u soo hijrooday umu qays darteed baa loo bixiyey adu xadiis fara badan baa dhowr riwaaya tilmaamaysa macnaha asaga laakiin ilaa aminkan ma arag wax sugan oo arrinta caddaynaya laakiin culamadu waa sheegaan shuraaxda kitaabkeenna way sheegaan ibnu rajab xataa laftiisa waa tilmaamay kitaabihii jaamic culum alxikam aimo badan baa tilmaamay lakin aminka riwaaya saxiixa ah oo la ictimaadi karo ma hayno muhiimaddu waxaa weeye nin kasta wuxuu u soo jirooday ama u niyeystay wanaag iyo khayr ah ayuu helayaa ninka xumaan u soo jiroodan xumaantiisii ayaa loo qorayaa oo waa maxay ilahay dartii meesha ka saaro o ikhlaas ka saaray ayib culamadu waxay leeyihiin asal waxaa la yaqaanaa in khabarka iyo mubtaduhu ay kala duwan yihiin shardiga iyo jazahana uu kala duwan yahay taa macneed waxaa weeye marka hore waxaa lasoo yidhi faman haajar faman kaanat hijratu ila allahi wa rasuulihi waa shar jawaabkii waa maxay jazihi fa hijratu ila allahi wa rasuulihi waxaa in la kala duwo ila aljannati wa ila kala shay ka duwan ilahay rasuul ka duwan oo inay shardiga iyo jazuhu isku mid noqdaan cinda alcarabiya alcarabiya ma ogolo way diidan yihiin haddii waa tawkiidlafrin mooyeen weli khabarka ma dhicin saa darteed maadaama wuxuu dhan isku mid noqday ilaahay nabi maxamed ilahay ku wareegeyso khabarkii iyo mubtadihii ama shardigii jazihii waxay leeyihin faman kaanat hijratuhu ila allahi warasuulihi niyatan waqasdan baan dhahayna ta hore ninkay hijradiisu tahay ilaahay rasuulkiisa ay tahay niyatan wa qasdan wuxuu usoo kacay iyo ujeedada usoo kacayba ay tahay ilahay dartii fahijratu ila اllahi warasuulih xukman wa sharcan baan raacinayna halkaa dambe fahijratu ila اllahi salaata axadikum midkiin salaadiim ilaahay ma aqbalo idaa axdatha hadduu xadas ka yimaado oo weysadu ka jabto xataa yatawada ilaa ku weyse qaato laa yaqbal allahu ilaahay ma aqbalo salaata axadikum midkiin salaadiisa ilaahay aqbali maayo idaa axdatha xadisku waa laba qaybood xadiska la sheega laba qaybood yaa soo gelaysa xadiska koobaad waxaa weeye xadiska loo yaqaano akbarka waana wixii waajibiye qabiis baa soo gelaya xaydkii waa haweeneyda ka go-ay nifaaskii oo ka go-ay shahwo oo kaa timid galmadii wixii qabiis waajibiye xadis akbara loo yaqaana wixii weyse waajibiyena waxaa loo yaqaana xadis asqar oo taqaanaan oo sheekhu aan uu keeni doono raxmat ullah caleyh xataa yatawada inaad ka weyse qaata le salaadaadii la aqbali maayo wuxuu lamid yahay xadiidkii ahaa laa yaqbal allahu salaatan bikayri duhuur walaa sadaqa min guluul salaad aan weyse lahayn oon loo dahaaro qaadanin ilahay ma aqbalo xadiidka muslim iyo khayrkii soo saareen sadaqo khayaana ay khayaana la jirtaan ilahay ma aqbalo subxana wa tacala iyo xadiidka laa yaqbal allahu salaata xaa'idin ilaa bikhimaar haweeney qaan gaadhay salaadeed rabbi ma aqbalo inay hagoogatay garbasaar qaatay madaxa qarisa mooye oo tinteeda qarisa mooye iyadoo madaxa qaaween ma tukan karto waa inay madaxa qariso waxaan wajiga ka ahayn yaa waajib ku ah haddii kale salaadee la aqbali maayo culamad marka waxay leeyihiin xadiidku wuxuu nas ku yahay salaad kasta ama sunna ha noqoto ama janaaze ha noqoto kulu ma yusama salaatan fi lcurfi asharci wax kastoo sharcigu uu salaad u yaqaano haddaadan weyse qabin kaa asixi mayso kaana socon mayso maxaa yeelay inta badan qabuulku iyo sixadu waa islaazimaan waxa ilaahay ma aqbalahaya macnihiisu haaliban waxaa weye ma asaxayo marar baa laakiin laga yaabaa salaadii oo kaa asaxday oo shuruuddeedii arkaanteeda aad la timid inaan cind allahi laga aqbalin aduguba hadda waa tukataa salaadada in la aqbalay iyo inaan la aqbalin ma kala og tahay ma oged wadaad baa laga sheegay anugu salaadday markaan la aqbalo waan gartaa bu markaan la aqbalina waan garanaya salaadan laga aqbalin bu hamsi aan ku washaa halaaqood afku maa maanta wakaa taagi o gacanta qabano hamhamsi soo ma taqaanaan halaaqood baa tiradaa saada laga aqbalin wuxuu ihi saan u galo khushuuc amaan of kala qaadin baan ka baxayaabu waxaasuu iska dhaadhiciye wey waxaasuu iska dhaadhiciye wey ayib marar badan marka salaaddii oo kaa asaxday oo arkaanteedii la timid iyo shuruuddeedii baan xagga alla laga aqbalayn oo nasku caddeeyey tusaale ahaan ninkii nin caraafa u taga ama wax sheeg ah ama falfaltow ama saaxir ama dayribile ama kitaab gaab ninkii wax loo yaqaanay ama fooxle ninka u taga ee wax weydiiye yidhaahdaa sheekhu baadidii meel ku sheeg gabadhii baa dahab laga xaday dukaankii baa xagga dambe laga jabsaday waxbaa meeshan maray baabuurkii baa lala gembiyey wax sheeg intuu tusbax u gilgilo ama fuux dabka ugu rido qiiqii wax sii daayo ama kitaab fiiriyo ama maxaan ku dhahay ciddadaa uu khad ugu shugay inqaas yidhahda wixii anaa garanhaya ama iga warso ninkaan ninka u taga wax weydiiyaa la yidhi su-aasha keliyad weydiisad u tagtay afartan salaad ban laga aqbalin arbaciina salaa dahaaradeeda waa kaamil wax kasta waa kaamil imaan baad kuduba tukatay wax kasta khushuucdeedii la aqbali maayo lakiin waa ka asaxday oo lagu odhan maayo salaaddii soo celi caraabkii aad u tagtay wixii ka dambeeyey afartankii salaadoda ka dambeysay soo celi ku dhihi mayno anagu laakiin waxaa lagu cadday inaysan kaa aan laga aqbalin ayib haddaadu rumaysaba wuxuu sheega ahe waan garan weligay meeshaa xanuunaysa weli ree hebel inay waxaan samayn waba garan way fiirinhayeen adalla kacad ood rumayso wuxuu sheegay oo aad rumayso soo maha waxaad ku kufriday nebi maxamed salawatu ullahi wasalaamu caleyh wixii lagu soo dejiyoday qur'aan iyo diin ah way kala duwan tahay su-aasha besa afartan salaad baan laga aqbalin u tegitaanka aad u tagteed wax weydiisay afartan salaad baa maqan haddaad rumayso la dhacdaba haa u tiraahdo oo qabowsato waxaa weeyaan kufri wey waa gaalnimo inay gaalnimo tahay waa caddayn lakin adugu inaad gaaloobayso marka ayada ood kaafir tahay dhiiggaadu bannaan yahay masale kale wey masale kale hadal u baahan wey laakiin inay kufri tahay nabiga caddeeyey waa kufri baan leenahay waxaad ku kufriya weliba bima unzila calaa maxamedin sala allahu aleyh wasalam waana sida saxaabadu dhihi jireen nabigana ay ka warin salawatu llahi wasalamu caleyh ninka khamrada cabo tusaale kale waxaan rabnaa inaan tilmaanno inay kala tegi karaan aqbalidda iyo asixidda ninka khamrada caba afarta saaba lagama aqbalo bacdu riwaad waxay tilmaamaan intay calooshiisa ku jirto laakiin riwaaya waxaa caddaynaysaa afartan in aydan laga aqbalin arbaciina salaad baan laga aqbalin ninka khamra caba khamradii waad cabtay dembi weyn iyo kabiiray ahayd xajka amaa lagaa oofiyo amaa lagaa oofinin markaad ka soo baxdo niyir tagto soo tukan maysa dad muslim ahayd waa tukan jirta waa tukan afartan baad bilaabanaysaa laga aqbalayn daldal adugu salaaddu waa asaxday oo shuruuddeedii arkaanteedii isbaal qiblihii qiraa'adii wixi o dhan waa kumbilad wey laakiin lama aqbalin marka waxaynu oga jeednaa inay kala tegi karaan aqbalitaanka qabuulka iyo iyo asxitaanka addoonku hadduu ka cararo sidyaalkiisa oo uu baxsado cagareeb u noqdo baxsado intaa u maqan yahay uu sii ordayo dhumanayo salaad laga aqbali meelaa uu soo laabto oo dadkii mas-uulkaa uu soo laabto ayib can cabdillahi bni camr bn caas wa abi hurayrata wa caaisha radi allahu tacala canhum qaaluu qaala rasul lah sal ly slam weylun lilacqaabi min annaar weylun lilacqaab min annaar saddex saxaabi uu sheekhu isku qabtay oo cabdillahi bni camr bn caas iyo abi hurayra cabdiraxman bn sakhr iyo caaisha bint abi bakr sidiiq radia allahu tacaala canhum intaaba waxay rasuul ka wariyeen qaaluu waxay idhahdeen qaala rasuulu lahi sal lay wasalam weylun waadi cadaabeed iyo hoog wuxuu u sugnaaday lilcaqaabi cirbaha iyo gomadaha min annaari naar buuna ciqaabta uga sugnaatay gomadu waa cirbta qaybta dambe wey boqonta meesha loo yaqaano wey xadiidkuna sabab buu lahaayo nabig wuxu al sal slam maalin saxaabo weysaystay buu arkay oo biyo yar ragga qaarki intay isku balbalqiyeen ay cirbihin ay muuqdaan oon weli biyo aysan gaarin ama meeshan boqonta ah faylkaa dambe lubta dadka qaarkii weydweydsaneen dhumasoma arg inta badan god bay meeshaa noqotaa biyuhu ma gaadhaan dadka burburan baa ku roon marka lagu hadla maraya lugaha weysadooda dadka waaweyn baa ku fiican laanna cagsi way buuxsamaysaa meel godan oy biyuhu ka boodaan ma laha wada gaadhayaan dad baa laakiin waxay leeyihin meel godan farta in la geliyo gacanta la mari si fiican loo mariya mooye dad korkaa unsaa ka tiraado ay gacanta ka boodi dadkaasoo kale inay aad arrintaas u daryeelaan oo la socdaan baa muhiim waxaa laga qaada xadiiska marka cirbaha iyo lugaha in la dhaqa inay waajib tahay hadday bannaan tahay in la masixi karo oo laga tegi karo lugaha siday raafiduhu sameey ee shiicadu lama yidhaahdeen weli lilcaqaabi min annaar in dhaqitaan waajib yahay haddaadan kaba buuda qabin ama aadan khuf qabin ama sokas aadan qabin oy lugtu bannaan tahay in la dhaqaa waajib ah in la dhaqaa waajib ah ayib saa darteed haddii laga tago adoo kari kara ad ka tagtana ciqaabta nabigu sheegay baa ku taala salawatullah waslamu caleyh xadiidkan marka cabdillahi bn camr bn caas iyo abu hureyre shardiga sheekha laga codsay bay oofiyeenoo xadiidkan oo min xadiidi abi hurayra fi saxiixin wuu ku jira asagoo min xadiidi cabdillahi bni camr bni caasna waa ku jira fi saxiixin ama xadiidu caaisha waxaa la infiraaday muslim sheekhu wuxuu iskugu qabto iskugu cadfay in saddexdan saxaabiba xadiidkan ay wariyeen oo weliba bukhaariy muslim isku waafaqeen laakiin xaqiiq jirta waxaa weeye xadiidka abu hureyre iyo ka cabdillahi bni camr bni caas unbaa fi saxiixin ku wada jira ama xadiidka caaisha macnahan ku saabsan muslim keligii baa wariyey oo shardiga sheekha laga codsaday waa ka maqan yahay arrintan waxaa baraarujiyey alxaafid cabdilxaq lishbili fi kitaabihi aljamc bayna saxiixayn iyo zarkashi baa baraarujiyey weylun waadi cadaabad iyo hoog iyo halaag wuxuu u sugnaaday lilcaqaabi cirbaha haddii la cadaabo haddii ninka ciribtana waa la cadaabaya soo ma maa asfala min alkacbayna fi naar oo kale lamid tahayo haddii la gomadaha wixii ka hooseeyo mare oo dhulka lagu jiida ama sarwaala ama kamiisa ama macawusa naar baa la timbinaya ma macawusin baa la cadaabi iyo sarwaalki may adaa mijaha lagu geli adaa mijaha lagu gelinaya saasoo kale wey ayib wa can abi hurayrata radi allahu tacala canhu qaal ana rasuul lah sal ly slam qaala ida tawadaأa axadukum falyajcal fii anfihi maaa kitaabku inaan yardideenna isku daynaa marka waynu dul maraynaa cumdaha waa laga adag yahay inta waaweynka laga gaarhayo ida tawadaأa axadukum midkiin hadduu weyse qaato falyajcal ha yeelo fii anfihi sankiisa maaan biyaha geliyo sandaarso wey waa in la sandaarsado uma intaa kadibna liyantasir hasoo fiifsado hasoo fiif yihahdo markaa sanka biyaha ku qaado fiisdhe iska keen waman istajmara ninkii darab yeelanaya dhagaxyaan isticmaalaya istajma ninka dhagaxyaysanaya dhagax ku istaysanayana falyuutir tira isdheera isticmaal saddex shan toddobo saha ku wad waida istayqada axadukum miskiin hadduu ka bararo oo ka kaco min nawmi hurdadiisana falyaksil ha dhaqo yadayhi gacmihiisa ha dhaqo cumacumaha intaas ha dhaqo iyo saxabada qabla an yudkhilahuma intuusan gelinin fil inaa'i weelkii laga weysanayey ama baaldigii ama killigii ama waxaad isticmaalaysa alaaa saddex goorna ha dhaqo maxaa nebi maxamed loo dhaqayaa faina axadukum midkiin laa yadri ma ogo ayna baatad yaduhu waad seexateen mogtahay nin saxiixil ma saaro gacantaba marka meelay martay iyo meelay ka adeegatay iyo meelay u daqantay iyo waromay saa darteed gacanta waa in la dhaqa wey la nadiifiyo iyadoo nadiif ah weelka la geliyo ayib midkiin baa le haduu weyse qaadanayo weysaa lagu xidhay waa in sanka biyaha la geliyo kadibna fiif la soo yidhahdo liyantasir waxaana saa loo odhanayaa nabigaa sheeg salawat ullahi wasalaamu calayh ruux markuu seexdo sankiisa waxaa l waxaa barya shaydaan oo maandhow shaydaanku weynaa waa mujrim ciyaal suuqaho meelo badan buu galaa ciyaal suuqa sanku fadhiisan baa le marka waa in sanka meelaha qashinka iyo qurunka iyo meelaha nadiifta in buu ka helaa xataa ruux markuu jin xanuunaha jinka qabo ama su mataqaana meelaha un nadaafada lahayn buu ka daba wareegaa oo musqulahaas iyo meelahaas nab wuxuu sheegey jinku inuu musqulaha dego musqul ma degi karta waa yahay inaad waalan tahay musqula degi karta yani meelaha yuu ka helaa marka maadaama sanka uu diif iyo dhacaan iyo wax inkaas iyo qolfo iyo uu leeyahay halkaasu fadhiisanaya fadhiisanaya degaya marka biyahan aa la gelinaya biyahan laga daba geyn waa laga kicinaya waa laga burin meesha laga kicinaya ayib aag buu qabsaday aag buu ku beri waa in laga kiciyo ayib xadiidka marka daahirkiis waxaa ku cad falyajcal fii anfihi maaan uma liyantasir in sanka biyaha la geliyo la sandaarsado haddana fiif la soo yidhaahdo labaduba inay waajib yihiin maxaa yee falyajcal waa ficil mudaaric oo laamlamar la geliyey min siyaq alcumuum min siyaq alwujub baan raba wujub buu faa'ideynaya marka waa in arrintaa lagu talagalo wey ayib waman istajmara aimo badan baana ku tagay inuu waajiba istinshaaqu jumhuurtu waa diidan yihiin laakiin daa'ifa min asalaf min asxaabi alxadiid wagayri min alfuqahaa min alfuqahaa waxay qabaan inay waajib tahay saasana raajixa waman istajmara ninkii darab yeelanaya istijmaarku aljimaar waa dhagax yararka ee lagu istijaysto wey ama la tuuro oo kale marka ninka dhagax ku darab yeelanaya ku istijaysanayana falyutir tir isdheerana isticmaal istijmaarka waxaa kaloo la yihahdaa qaacinta wax la qiijiyo si dabqaad iyo ama idin lasoo qaadiyo gergire iyo qiijiya la yihahdaa xataa ninkii laftirkiisu ee uunsanaya soomaali ahaan magu uunsantaa marmaya carabku way unsadaan dadka carabta way unsadaan oo nin weyn waxa arkaysa intuu gergire qaato uunsanaya oo haatil bukuurta ku haya maanta o dhan lakin ninka somaliga wxu hadaa tira ho unso waad dagaalamaysaa laakiin wadaadihii hore anigu waxaan soo garay go unsaan soo garay raggii nin damba wax kharime mooyeene oo barfoon iyo cadar meesha la yimid wadaadihor waa unsan jireen foox baa loo keenjiy qaya loo keenjiy alabta kala tuuri jireen yani waa dhaqan wanaagsan carabu lahaayeen weeye marka waxyaaban wanagsan dadka waa lagaga daydaa caadadeydi ma ayna kaga taagnaata lama rabo wuxuu sheegu haduu wanaagsan yahay ciddii la timaada waa laga qaata hadduu wanaag yahay wax xun baa xun ruuxa in lagu taqriya ama lagu raaco lakin wuxuu wanaaga waa fiican yahay falyutir tiras dheer ha ka dhiga oo saddex iyo shan iyo ha ka dhiga waida istayqada axadukum baabul istidaafa sheekha saa keeni doono istijada baab gooni u keeni doonaa waida istayqada axadukum min nawmihi midkiin hadduu hurdidii ka baraaruga ka kacana nawmihi baa leeyahy ama nawmu leyl ha noqoto ama nawmu nahaar ha noqoto kala qaad ma laha marba haddaad hurdo ka kacdo falyaksil yadayhi gacmihiisa ha dhaqo qabla an yudkhilahuma intuusa gelin fi linaa'i weelka intaadan weelka gelinin dhaq niyat alikhtilaaf baa loo bahanya meesha dhihi jireen shaaficiyadu weeyo intaad weelka haddaa gacanta gelin waa inaad la timaado niyat alikhtilaaf weel af xidhan oo daboolan oo kili oo kale ama caadadoo kale a mooyee weel af banaan ba laga weysan karaa shaaficiyadu kaa diidahaya gacanta kula bodo waa kaa qabanaya ayib intaan buu nabigu sheegayo gacmaha la dhaqo wax niyat alikhtilaaf iyo ikhtilaafku waa maxay yani inaad darsanaysa niyo maxaan ka niyo marka hore weelka soo dhigtay baama niyooday marka intaan baabka qaatay ama baaldiga qaatay ama aan jeegga intaan qaatay aan tuubada ka soo shubtay maxaan u kacahay in hadda darsato dee niyadu mogta ka horreysay ba hawshan niyat alikhtilaaf niyo waxba ma ah niyat alikhtilaaf niyo waxba ma ah ayib aduu waxaa la rabaa waxaa loo diidan yahay culamada qaarku waxay leeyihiin waxaa laga yaabaa intaad meelahan cawrada iyo martay iyo inaad nijaasa ay farahu leeyihin oo biyuhu nijaasadaan baa laga yaabaa bar waxay leeyihiin nadaafad darteed iyo caafimaad darteed baa lagu dan leeyahay bar waxay leeyihiin waa cila tacabudo lama fahmi karo nabi maxamed baa faray ummadda waa inaad qaadato wamaa aataakum arasuulu fakhuduuh idaa amartukum biamrin faatuu minhu ma statactum waidaa nahaytukum can shayin fajtanibuuh marka nabigaa amray ku daysa laakiin cilladan dambe imanaysa ee ah midkiin garan maayo gacantiisa meesha ku baraday baa caddaynaysa in ama caafimaad looga jeedo ama nijaasa kacaar looga jeedo alaaa saddex goor baa waliba lagu qayday fa ina axadakum midkiin laa yadri ma oga ayna baatat meesha ku bariday yaduhu gacantiisa ay ku bariday ayib sandaarsigu iyo luqluqashadu labada waajib weeye ama tan sandaarsiga xadiiskaaba ku cad ama ta luqluqashadana waxaa ku cad xadiidkii ahaa idaa tawada'ta famadmid saxaabi wuxuu ku yihi markaad weyse qaadanayso luqluqo famadmid marka waa amar xadiidka laqiid ibnu sabr waxa waa baaliq fi listinshaaqi ila an takuna saa'ima riwaayo kale waa baaliq fi lmadmadati walistinshaaqi ila an takuna saa'ima marka sandaarsigu iyo luqluqashadu kuli waajib weeye sida raajixa min xayثu daliil wa fii lafdin limuslimin lafdi uu muslim leeyahy waxaa ku sugan yani intaa hore bukhaari muslim baa ka wada socday laakiin xadiidkii abu hurayra haddaan hayni alfaadisa ereyhiisa qaybo ka mid a ayuu muslim la goy noqday alfaadi buu sheekhu sheegaya wa fii lafdin weer waxaa ku sugan limuslim uu wariyey falyastanshiq ha sandaarsado biman kharayhi labadiisa sandul labadiisa duleel sanka labadiisa dul min almaai biyo xaggood istinshaaqu waa neeftoo biyaha lagu jiido ila sanka haddii biyaha la saaro geli maayaan allahuma inantaad jaagajaago u saxdo isku shuba ma aqaano haddaba marka hawe iyo neef lagu jiido in sanka biyaha ma gelayaan marka istinshaaqu waa biyuhoo neefta lagu jiido kor sanka lagu jiido wey mankharkuna waa dulkan wey mankhireenkana waa tataniyada waa labada labada dul baa loo jeeda min almaai wa fii lafdin lafdi kaleo muslim uu ley waxaa ku sugan man tawadaca ninkii weyse qaadanaya soo maaha falyastanshiqa sandarsado riwaayo kale waxaa ku sugan man tawada'a falyastanfir yastanshiq baan haynaa soo ma laakiin fiisa soo yidhahan waa loo baahan yahay waa loo bahan yahay man tawada'a falyastanfir baa meesha taala idna iyo tii oran soo maray uma uma liyantasir baanu soo maray iyaduna soo maray dayib lafdiga marka dambe ee aan sheegay u dambeeya bukhaari muslim way soo saareen man tawada'a falyastanfir man istajmara falyutir inta waa soo saare ayib riwaayada kale ahayd ida istayqad axadukum min manaamihi falyastanfir alaaa maraat faina shayطaana yabiitu calaa khayaashimihi baa saxeen ku qoran xaalfiifta loo le biyaha loo gel shaydaanka bartaa baryaa lagala suu u gelhayo iyo suu u fadhiisanayo iyo inta fadhiisanaysa waxay ka kooban yihiin midabahooda qaabka yihiin waa cilmi hayb ilahay u taala subxana wa tacala ma garan karno rasuulkaa sheegay hadalku halkaas baaga go-anya adugu ayib can abi hurayra radi allahu tacala canhu ana rasul lah sal slm qaala laa yabulana axadukum fi lmaai daa'imi aladi laa yajri uma yakhtasilu minh xadiidkii afraad ee abu hurayra asna maxfuud wey la soo xisanaya xadidka haddaan dhamaynay u dambeeyey ida tawadaأ axadukum falyajcal fii anfihi maaan uma liyantasir xadiidkaas iyo alfaadiisa uu sheeku daba dhigay baa la xifdinaya labaad iga haysaan kii saddexaad waa tegi doonaa ana rasul lah sal slam qaala wuxuu laa yabuulanna yuusan kaajin axadukum midkiin fi lmaai bihi addaa'imi fadhiyey biyuhu qaybna way socotaa qaybna way fadhiyaan biyaha fadhiya ama garbo weyn ha noqoto ama mid yar ha noqoto ama baaldi ha noqoto ama baraag yar ha noqoto lama ogo in lagu kaajo alladii biyahaasoo laa yajri yani addaa'im baa kugu filan laakin alladii laa yajri waa lagu sii cadday uma yaktasilu min markaad u ka qabiso inaad biyo fadhiga ku kaadido oo haddana isku shubto sacabaad risado waan ku qabaysanaya waa arrin fool xun leanna biyuhu markay socdaan waxaaba laga yaabaa kaadida inay qulqusho ku dhaafto laag rogeysoo kale faraq socdo oo kale webi oo kale kaadidu way soconaysa biyahay raaci kadib biyaha kale dhex geli way baaba'aysaa intay milanto iyo qeyso marka dambe inay la dareen baa laga yaaba laakiin marka biyo fadhiga lagu kaajo barti bay kaadida fadhiisanaysa ayib way daahihooda way geli canaasirteedu iyo maadada ka koobantah way filaysaa laakiin badankeed halka dhaqaaqi mayso leannu kaadi wax dhaqaajiya ama wada ama laba lama hayo wixii marka la qasuusu dhex galaa ayib marka biyo fadhi intaad ku kaada haddana ha ku qabaysin waa arrin folxun arrin folxun baa la diidan yahay riwaayo kale waxay tilmaantay uma yatawada'a minhu intaad biyo fadhi ku kaadido haddana ka weyse qaado arrin culus wey riwaayo kale uma yatawadaأ minhu aw yashrab inaad biyo aad ku weyse qaadato ama aad ka cabso yaysan dhicin a'immadu jumhuurtu waxay leeyihiin waxaa loo diidan yahay biyaha fadhiya inta badan kaadida way doorisaa maxaa yeelay adaa ku kaajahaya beri nin kalaa ku kaajahaya beri nin dambe maalmo kadib garbada o dhan baa uraysa garbadii laga cabahayey ee xoolaha ay dhacahayeen ee dadku ka dhaansanhayey ee dharka lagu dhaqanayay way isbedelaysaa laakiin haddii intaad baaldiga darsato ama caagada darsato ama jeega darsato banaanka aad tagto waad ku iskeysan way ku nadiifin iyadoo nadiif ana ummaddu way isticmaalaysa oo waxay leeyiin waxa loo diidaya biyaha fadhiyaayey durba way nijaasoobaan saa darteed yaan la yeelin yaan la yeelin oo haddii la yihahda maxaa dhacay way nijaasoobaya saa darteed shaaficiyadu waxay kala qadaan biyaha socda ee qulqulahaya jaariga ay biyaha fadhiya biyaha qulqula waxay leeyihiin caalamada qaarkood ilaa ay doorsoomaan ma nijaasoobeyaan laakiin biyo fadhiya haddaysan qolotayn ka badnayn ama dhannayn horay ka nijaasoobaya biwuquuci nijaas cala tuul sida raajic laakiin waxaa weeye nahyigan waxaa weeye waa nahyi loogu talagalay in ummaddu aysan biyaha fadhiya ku kaajin istiqdaar ama aayaadsiinka wuxuu keenaya wuxuu nijaasoob wix intii la caadaysto oo lasii daba tago oo kaadidu badato meesha ay qaribanta laakiin xadiidku macnihiisu ma aha markaad ku kaadee biyuhu intay doon hala ekaadaani marba hadday fadhiyaan waa nijaasa ma xadiidku macnihiisu ma aha ayb walimuslimin muslim waxa u lafdigaa hore bukhaari muslim waa soo wada saaray laakiin muslim wuxuu la dheeriyahay laa yaktasil axadukum midkiisu ku qabaysanin fi lmaa'i daa'imi biyaha fadhiya wa huwa junub isagoo janaabo qaba fi lmaa'i daa'im baa li haddii laakiin biyihii fadhiya aad ka darsato oo sakeel iyo baaldi intaad darsato banaanka aad ku qabaysato laguma diidano laakin waxaa la diiday intaad dhex fadhiisato quusto inaad ku qabaysato janaabada kaga qabaysato xadiiska ad ku rabto mesha iyada adaa dhex fadhiisato ad ku qabaysatay hebel baa yimid geed iyo cali jaamac waa la waday biyo way urayaan sheekh way isbedelayaan way kharimayaan laakiin haddii un laga darsan lahaa ilaa ay ka dhammaan hayaan waxaa laga yaabi lahaa inay nadiif ahaan lahay ummadda ay isticmaali lahaayeen saaniyan dadka qaarkood ayaa waswaas iyo shiki badan bay qabaan galaasaad ku cabsi bu ka shikinayaaba hadduuba kaarkood oo garbada dhex fadhiyo dhufta ku hayo dhex boodahayo dib dambe uusan soo istaagin baa laga yaabaa oo biyuu ku weystaa u waaya xataa marka si un shacabkii umadda laskugu wado biyihi xataa fadhiyey yaan lagu qabaysanin bale iska badaa kaadi yaan lagu dhex qabaysanin adoo janaabo qaba marka janaabada qabtana way kasii daran tahay suur baas iyo sanjiir iyo xuruf baas baad leedahay saa maha ayib adoo hadda soo qabaysan janaabada kugu dhacdo adoo dhan ba isbedelaya alaabtii marka saa ahayd yaan biyaha lagu reebin wey rag ba yaga iskaabalo yansan garinin baa laga yaaba hasa dul qaataan ayib laa yaktasil axadukum fi lmaai daa'im midkiisu ku qabaysana bal biyaha fadhiya wahuwa junub isagoo janaabo qaba ibnu xasam raxmat ullah calayhi ayaa isagu wuxuu leeyahay biyaha fadhiya ninka ku kaajay kuma weyse qadan karo oo kama cabi karo oo kuma qabaysan karo laakiin aniga waan ku qabaysan karaa waana ka weyse qaadan karaa taaniya wuxuu kaloo kala qaadaa wuxuu leeyahay haddii aad intaad koob kusoo kaayado aad ku shubto way ka duwan tahay inaad kukaada ku kala dhido haddaad ku kala dhido kukaadaday dembigaa taxdiidka kugu dhacay laakiin haddii dad banaanka ku kaadaday kaadida soo qulqushay oy biyihii soo gashay ama intaad aargalaan ku kaada aargalaankaad ku shubtay way kala duwan tahay buu leehay marka aada masaa'ilka lagu tashniiciyey ee lagu caayay bay ka mid tahay aada loo dabagalay waxaa lagu yidhi haddii wixii adoo la duntagtay iyo haddii intaad koob kusoo shubto aad ku shubto maxaa farqa udhexeeya haddii aad u diiday kii ku kaajay aad u diido tiro kuma weysan kartid kama cabdi kartid kuma qabaysan kartid kii kale haddii asagu aan hawshan ku jirina waa lamid masaladan tan uu kala qaaday ninku kaajay ee baailkii iyo khayrulbaailku kala qaaday aad ba uga naqaashay laakiin middan uu leeyahay haddii galaas lagu soo shubay iyo haddii aad ku kaada way kala duwan yihiin baa xoogu dhib badan ama taa kale aad bay u doodaa waxyaaba u dooda waxaa kamid a shaaficida wuxuu leeyahay maxaad kala qaadaan aniga maxaa iga rabtaan idinka waxyaaba badan oon macquul ayn bad la timaadeen bu maxaa ka mid a markaad weel nijaaso la dhaqahayo ama maro la dhaqahayo la nadiifinayo la dahayrinayo shaafici waxay kala qaadaan wuruudu nijaasati cala almaa iyo wuruudu lmaai cala nijaasa haddii weelka ad dhaqaysay iyo marada aad nadiifinaysa aad biyaha kor kaga shubto biyuhuna yar yihiin ay caag yihiin ama litr yihiin ama laba litr yihiin nijaasada way nadiifinayaan wayna dahirahayaan bay leeyihin oo biyaha kor ka yimid laakiin baaldigii oo meesha fadhiya haddaad mara yaroo nijaaso dhex dhigto hore ka nijaasoobaya bay marka wuxuu ku yidhi wixisoo baaldi un maahay marka horeba haa baaldigii nijaaso kor kaga keen iyo dhex keni soos mid ma aha maxay u kala qaadeen oo u tiraadeen baadiga haddii kor lagaga shubo nijaasada hoos intii la mariyo kor lagaga shubona way daahir noqonaysaa meesha haddii intii lasoo qaada mutanajiskii baadiga la geeye daahir noqon maxa u tiraadeen ma kala qaada idinku caddeeya taa waxay lamid tahay baan kala qaaday ninkii biyahaas uu ku kaajiyey inay han ku kaajay wuxuu kaloo yidhahdaa weydiiyaa waxay yidhahen biyo ninka soo xar soo dhacay ama xoolo booliyaday ee dhaciixuu ku qaatay inuu cabo ama cuno oma banaan laakiin anigii waan cuni karaa anoo kusoo martay baa cuni kara cabi kara kubiisa anuma soo dhicin adaa soo dhacay haddee nirig xalaala ba maxaa waxay dhaheen hal booli ah nirig xalaala ma dhashee wuxuu hadduu booli ahaa maxaa adig kaa xarima anna ii baneeyey wuxuu waa booli marka wuxuu yihi ka daaya la jifiyaana banaan saa u kala qaadeen ninka kaasibka ah iyo ninkaan kaasibka ahayn adg fi lmaqsuub u kala qaadeen ba anna waxaan kala qaada nin ku kaajay iyo ninkan ku kaajay ninkii la dul istaagay iyo ninku galaas ku keenay wuxuu kaloo sharcidu ku haysta wuxuu leeyahay waxaad kala qaadeen zakarka xubinka taranka shaaficidu waxay sheegeen hadii lagu taato baabacada weysida way kaa jabaysaa laakiin haddaad dub madow ku taabato gankan kore dubkan madow ku taabato oo saa tiraahdo dhib malay leeyihin weysida jabi mayso wax soo gacan ma gacanta xag iyada iyo xaggeeda maxaa kaduway buu leeyahay halka haddaad ku taabato waa weysida badala wey haddaad laabto feer ahaan ooga dhigto ama saa u saartana dhimale marka saasay ku xoqdaan wadaadda hore ee wadaadahan shaaficiyada ah markay doonaya ina xoqdaan xataa saasa loo xoqanaya weysadaa la ilaalinaya weysadaa la ilaalinaya ayib hawlahaasoo kor marka iyo keeno fara badan oo caynkaas waxyaaba weydiye waxaa kamid ah shaaficiyada waxay qabaan sidaan minhaajka ku marray waxay qabaan marka dhagaxyaanta lagu ishaysanayo ee dhagax isticmaalayso waa in nijaasadii kaa soo baxday booska aysan dhaafin saxaradu inta loogu talagay wareegga ahayd waa inaysan dhaafin kaadidu waa inaysan ifta dhaafin hadday kaadidu intay dulduusho kor iyo fanjarta kor u gaadho burjada kor usoo gaadho ama saxaradu intay dareertay wax jicsan kugu noqoto baryaha ay kala raacdo baryaha ay kala raacdo kuma fila dhagax kuma fila waa in biyaha waajibay le marka iyada waa in biyo la helo marka wuxuu leeyahy nijaasadu markay ifta joogteen waxaa dhagax baa ku filan markay kor soo gaadho taabatay meesha waxaa tiraan biyaha waajiba eys alfaariq bo soo nijaaso wax ma ah xubinka tarankaabay ku wada taallaa marna ibtay ku taallaa marna korkay saaran tahay eys alfaariq caqliga kala saaraya ama diinta kala saaraysa buuri markana dhagax baa kugu bannaan markana biyaha laazimo dhagax ma soconayo daliil u keena bu taa waxay la macno tahay buuri anugu inaan idhi galaaska lasoo darayna waa dhib ma laha kii lagu kaajina waa waa asix maayo waxyaaba caynkaas fara badan bu keena ayib almuhim waa arrintaa ku khaldamay aad ba ugu khaldamay khayr allah siiye laakiin wadaadu marka meesha ku haystaan waxay leeyihin qiyaas qiyaasku wuxuu keenayaa in ninkii intuu kooba ku soo gaajo ku shubay iyo ninkii la kortay isku xogomiyeen laakiin waxaysan weli fahmin ibnu xajar qiyaas lama ogol horta ninkaad la doodaysa la niqaashayso asalkaad ku haysa eed dooda ku wareegaysa waa inuu sallimayo oo ku ogol yahay qiyaasma ma ogolo intii qiyaaska lagala soo niqaasho markuu qiyaaska ogolaado kadib ha lagu jabiyo arrintaas oo kale وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب إذا شرب الكلب أيgu hadوu cabo في iناء أحadكم wiilkii midkiin wiilkii haduu ka cabo oo carabka geliyo ka walaqwalaqsiiyo فlيغsilhu سبعا toddoba goor ha dhaqaale toddoba goor ha dhaqo ayب xadiiثku marka wuxuu tusahayaa أygu inuu nijaaso yahay waa siday جمهuurtu yidhahdeen laakiin wuxuu nas ku yahay xadiiثku أygu weelku afa geliyo in la dhaqayo weelka asaga walimuslimin muslim waxaa u sugnaaday uulaahunata koobaad bituraabi ciid waa in lagu daro toddobadaa dhaqmee la dhaqayo weelka iyo wuxuu afageliyey la dhaqayo waa inta koobaad biyo lagu daro ciid lagu daro caro lagu daro lixda kalena ay biyo saafi ayihiin riwaaya kale waxay sheegaysaa ixdaahunna midood riwaaya waxay sheegaysaa ukhraahunna ta u dambaysa riwaaya marka uulaahunna ee ta u horeysa ayaa xoog badan riwaayatan wa diraayatan xagga sanad ahaan ayadaa xoog badan xagga macna ahaan ayadaa saxa fiican calada lagu ramuuqo oo lagu xoqo kadib lixda dambe biyo saafaha laga dhigo waa la nadiifiyo laakiin haddii intii lix la hormariyo dhaqmo dhaqmaha u dambaysa ciid la geliyo weelka weli waa sii wasaqsan ma ciiddi waxay u baahan tahay iyo maradii iyo shaygii in mar labaad lasii dhaqo oo mar saddexaad la dhaqo ciiddii laga raaciyo laga nadiifiyo laakiin marka koobaad baa dee carada lagu horreysiiyo iyo dhaqamada koobaad la israaciyo lixda dambe biyo saasi ah ayaa lagu dhaqaya riwaayada marka ulaahuna ay rajaxaan xufaadda sida mudaqil ciid iyo xaafid alciraaqi iyo xaafid ibn xajar iyo albani iyo keyrkood ayadaana xoog badan ayib in aygu marka uu nijaaso yahay waxaa caddaynaya lafdiga ahaa duhuuru inaa axadukum duhuuru inaa axadukum midkiin weelkiisa wuxuu ku daahir noqon karaa idaa walaqa fiihi lkalb an yaksilahu sabca maraat bale nabigu dhahaaru sheegay dhahaaradu waxaan ogeyn laba inay ku timaado laba dhinac ka timaado imaa dahaara can alkhabas waalanjaas in nijaaso la daahirinayo iyo in xadas la daahirinayo haddee waayo weelkii maxadis buu qabaa oo maxadis baa ka yimid weelkii aygu afka geliyey xadis kama imanin neef kama imanin saxra kama imanin ma kaajin xadis waa naqanin ma janaaboonin haddaba marka dahaarada hal qayb baa soo hadha qayb mesha waa ka baxay qaybta soo dha waa maxay inuu weelka nijaasoobay oo markaa la daahirinayo daaharisu ay tahay dahaara dahaaratu tanjiis ay tahay dahaaratu nijaas ay tahay baa meesha cadaan xadiiska muslim iyo keyrkii waa soo saaray dambe marka imaam maalik raxmatullah aleh wuxuu leeyahy isagu amarkan waa amar tacabudi ah ayguna nijaaso ma aha saa darteed waxaa loo dhaqahayaay nebi maxamed baa sheeg waanu ku raacayna ama aimada badanku intooda kale waxay leeyihiin waa nijaas eygu maxaa yeelay ruuxa shayga noolaha ah afkiisa u sharaf badan afkiiba hadduu meeshuu taabtay layidhi waa nijaase hala dhaqo hala nadiifiyo asaaba ka daran intiisa kale maxaad moodaa afku muxuu wata dhareer iyo dhacaan buu wata dhacaanka xaggee ka yimid hilibkiisa jirkiisbu ka yimid haddaba ma waa maxay dhacaanka wuxuu kasoo lismo ka soo baxay jirkiisa haddaba isagoo dhan baa qur nijaas ah adugu iltisaamad fara badan caynka ayaa jirta mudaqilciid iyo aimadu waxay leeyihiin nas ku cad inuu eygu nijaaso yahay waxaan afkiisa ka ahayn lama heli karo bay leeyihiin laakiin nasku wuxuu caddeeyey in afkiisa wuxuu geliyey ama carabka u geliya uu leeqay in la nadiifiyo bay sheegeen culamadu caddeeyeen haddana waxaa cilmiya lagu ogaaday in nijaasada marka laga soo tago hawl caafimaad baa ku jirta yaa ku jirta oo xagga sixada ah bakteriya jaraasiin fara badan ayuu leeyahay baa la eygu weliba dixiri yar ama duudo yar ayaa soo raacda dhacaankiisii iyo carabkiisi inta badan soo raacda duudada marka dixriga yarka xayawaanka yarka weelku afka geliyba inta badan ku hadhaa bale dadku bini aadam marka haday isticmaalaan weelka isticmaalaan oo wax ku cunaan waxaa dhacaysa jerumsala intuu raaca inuu caloosha tago kadibna isku bedelo bahal weyn oo xidmaha gala oo daawo loo helin marka waa lagu dhammaadaa waa lagu dhammaadaa saa darteed waxaa u nadiifsin karaa lay in lagu daro biyo iyo cid la israaciyo saabuunta iyo cushnaanka gasaangasta iyo waxyaabaaso dhan ba ma anfacaan xigmo rabbaani a ku jirta marka ciiddaas iyo biyahaas halka adoga baabi'inaya bakteriyadaas dilaya ayib walahu fi xadiidi cabdillah bin mukafal intaan isla wataan ku darayna walahu waxaa u sugnaa muslim muslim baa inoo dambeeya soo ma ah muslim baa lahaa uulaahuna bituraab walahu muslim waxaa u sugnaaday fi xadiidi cabdillahi bin mukafal saxaabigaas xadiidkiisii ana rasul lah sal ly slam qaala inuu yidhi idaa walaqa alkalb eygu hadduu galo fil inaai weel hadduu carab geliyo walaqa waxaa loo isticmaalaa markuu weelka ku jiro wax qoyan caanoo kale biyo kale subag saliid waxaynkaasoo kalea hadduu wuxuu qalalan yahayna laxasaa la yihahdaa wux hadduu engegan yahay weelka oo kale u leefo laxsi baa loo isticmaalaa ayib hadduu raashin ku jiro raashinkaana raashin engegan yahay laciqa la yihahdaa laciqa ayaa loo isticmala inta badan idaa walaqa alkalb eygu hadduu galo fil inaai weelka faksiluuhu dhaqa sabcan toddoba dhaqa wacafiruuhu ku boodheeya asaaminata marka saddexaadna marka sideedaad bituraabi ciid marka sideedaad waa in ciid lagu daro xadidka cabdillahi bin kafal wuxuu caddaynaya in ay bannaan tahay laba qaab in loo dhaqo eyga wuxu afka geliyo in toddoba goor la dhaqo oo marka koobaad ciid la raaciyo iyo in sideed goor la dhaqo oo marka koobaad ciid la raaciyo mar macal cara ah iyo toddoba madax bannaan ama mar macal cara ah iyo lix madax bannaan labadaa way bannaan tahay waana sida uu ku tagay xasan albasri iyo imaam axmed xambal ay ku tageen iyo keyrkood amaa jumhuurtu way awiliyaan xadiidka oo nawowi iyo xaafid ibn xajar iyo aimo badan xadiidka waa ta'wiiliyaan waxay leeyihiin gooni waxaa xadiid cabdillahi mqafal wuxuu kordhiyey markay ciidda ahayd buu gooni u xisaab ciid gooni ah oo mare ah hal mar ah iyo toddoba biyo isku dar sideed bay soo noqdeen laakiin zaahirka xadidka waxaa weeye in ay tahay sideed dhaqmo oo madax bannaan mar caro wadata iyo toddoba gooni ah taawiilaadka kale o dhan ay axadiidka ku jirana ma xoog badno maadaama xadiidku nafsaa ku yahay kuna cad yahay a'imana ay ku tageen waa insaan lagu daayo ibnu daqiilcid wuxuu leeyahay xadiidku daahirkiisu waa sidaas a'immadana way ta'wiiliyeen ta'wiil fiihi istikraah buu leh takaluf iyo qardajax qardajax fara badan iyo ictisaab baa ku jira buu leh marka in la sallimo dalada xadiidka ayaa xoog badan oo ah labada qaabba waa banaanta xadiidka abu rasuul sheegay oo ah toddobo macal carro ah iyo sideed macal carro ah inta waa banaanta هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد